kulan wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteennii dhacdooyinka toddobaadka aan ku bilownay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxmuud ayaa toddobaadkan wakiilada beesha caalamka u jooga soomaaliya kala hadlay sidii ay u taageeri lahaayeen xaqiijinta go'aamadii madasha wadatashiga qaran si loo hirgeliyo hannaan doorasho oo ku dhisan matalaada dadweynaha sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay xarunta madaxtooyada ee soomaaliya madaxweynaha ayaa u sheegay wakiilada uu kula kulmay muqdisho inay arrintaasi saameyn wanaagsan ku yeelan doonto geedi socodka siyaasadeed ee dalka iyo soo kabashada dowladnimada soomaaliya qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay in madaxweynuhu uu kala hadlay wakiilada caalamka ahmiyadda ay shacabka iyo dowladaba u leedahay xaqiijinta qorshaha sanadka laba kun afar labaatan ee ku aadan meelmarinta go'aamada ku salaysan in awoodda dib loogu celiyo shacabka haddaba door intee la-eg ayay beesha caalamka ku yeelan kartaa meelmarinta go'aamadii madasha wadatashiga qaran maxayse dowladda soomaaliya xilligan u weydiisanaysaa taageeradan iyadoo weli heshiiska uusan ansixinin baarlamaanka soomaaliya ayaan weydiiyey mawliid ducaale maxamed oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee soomaaliya
beesha caalamka waxay door muhiima ka qaadataa dowladhiska iyo dibudhiska iyo dib heshiisiinta soomaalida kulanka ay la yeesheen madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu gogol xaar u yahay qaabkii loo meermarin lahaa baarlamaanka ayadoo ay dhan yihiin stakeholderska siyaasadda soomaaliya sidaan ogsoonnahay shirkii madasha qaran ee lagu gaaray muqdisho waxaa ka maqnaa puntland puntland waxay tabanaysaa arrimo siyaasadeed oo gaar ah kolley waa laga yaabaa inay soo bandhigi karaan haddii la gaaro waktigii gogosha ama miiskooda hadalka lasoo fadhiisto suurtagalnimada marka isku soo dhoweynta waxay qayb weyn ka tahay haddii isku soo dhowaadaan si loo meel mariyo qaab madasha wixii ka soo baxay waxay noqon doonaan wax soomaalina dan u ah
maxay dowladda soomaaliya ee xilligan taageero u weydiisanaysaa beesha caalamka iyadoo weli heshiiska siyaasadeed uusan baarlamaankii soomaaliya meel marinin dowladda soomaaliya waxay beesha caalamka ka rabtaa in wadahadal laga galo oo arrinta ku saabsan madasha sidii deen cafinta iyo barogaraamkii loogu talagalay in deen cafinta shanta bilyan oo doolar ee soomaaliya lagu lahaa oo meel fiican ay soo gaarsiiyeen qolada hore ee ka horreeyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaan aaminsanahay madasha iyo wixii lagu soo lagu soo gebagabeeyey haddii beesha caalamka ay taageero weydiistaan kuna raacdo suurtagal maa inay ku raacdo waxaa laga yaabaa miiskooda hadalka in la geeyo oo dani iyo qolyaha kale wax tabanaya in miiskooda hadalka ay ku wada hadlaan beesha caalamkan ay goobjoog ka noqoto heshiis wadar ogola oo lagu lagu meelmarin karo baarlamaan ku meelmarin karaan wixii kasoo baxay maxaa la yidhahdaa madasha qaranna waa suurtagal dhinaca kale marka aa fiiriso stakeholderska ama siyaasiyiinta banaanka jooga iyo dad kaleo gudaha jooga ayaga laftooda waxay aada u dhaleysan yihiin hanaanka ay wax u rabaan dowlad hadda joogta uu hogaamiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud
heshiiskan haddii beesha caalamka ay taageerto muxuu u ekaan karaa ama muxuu kaga duwanaan karaa qaabka hadda u yaallo ah keliya inuu kasoo baxay ee madasha wadatashiga qaranka
beesha caalamka keliya waa inay isku soo dhaweysaa qeybaha kala duwan ee stakeholderska siyaasadda soomaaliya kadib haddii la meyr marin kara in laga wada hadlo laakiin hadda beesha caalamka kuma dhiiran karto in in si toosa oo bareera u taageerto go-aanadii kasoo baxay madasha qaran ayadoo weli aan baarlamaanka la horumarsiinin kaasi waxa uu ahaa mawliid ducaale maxamed oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee soomaaliya oo qadka telefoonka iigu warramayey dhinaca kale ugu yaraan toban askari ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen dagaal toddobaadkan magaalada barawey ku dhex maray askar ka tirsan ciidanka daraawiishta maamul goboleedka koonfur galbeed iyo ciidanka milatariga dowladda soomaaliya dadka ku dhintay dagaalkaasi ayaa la sheegay inay yihiin ciidamadii dagaalamay inkastoo ay hadda degan tahay xaaladda magaalada ayaa haddana kulankii toddobaadkan u yeeshay baarlamaanka soomaaliya waxaa hareeyey xiisadda ka soo cusboonaatay baraawe faahfaahinta warkan waxaa noo soo dirtay saynab abukar maxamed
kulanka maanta oo markii hore loo ballansanaa in diiradda lagu saaro ajandaha akhrinta koowaad ee hindise sharciyeedka howlgabka iyo leelatirka shaqaalaha rayidka ee dowladda ayaa waxaa hareeyey dood culus oo salka ku haysa xiisadda colaadeed ee ka taagan magaalada baraawe oo xildhibaano qaar ay dalbadeen in dooda laga dhigo hase yeeshee guddoonka baarlamaanka soomaaliya ayaa sheegay in guddi loo saarayo wixii ka dhacay magaalada baraawe xildhibaan cali maxamed begedi oo laga soo doorto koonfur galbeed oo golaha ka hadlay ayaa ku eedeeyey ciidamada xoogga dalka in ay weerareen madaxtooyada koonfur galbeed iyo ciidamada daraawiishta maamulkaas
waxaa weerar lagu soo qaaday madaxtooyada koonfur galbeedka soomaaliya sidoo kale muddo afaratan saacadood ah waxaa xirnaa garoonka diyawradaha ee caasimadda dowlad goboleedka koonfur galbeed baraawe sidoo kale waxaa la barakiciyey dad masaakiin ah shacab ah daalan ayaa waxaa lagu soo garaacay hoogiyayaal falkaasina waxaa geystay ciidamada s n a ee jooga degmada baraawe
xildhibaan yuusuf geelle ugaas ayaa golaha ka sheegay in wixii ka dhacay magaalada baraawe ay aada ugu xun yihiin loona baahan yahay in cid kasta oo ku lug leh mas-uuliyadda wixii dhacay in lagula xisaabtamo lagana fogaado wax kasta oo xiisad abuuri kara
runtii wixii gabaraawa ka dhacay waan ka xunnahay in hadda ciidamadii ama ha aadeen ciidamada daraawiishta ama ha aadeen ciidamadii s n a runtii in ciidanka lagu kor diriro ee halkaa dhibaata ka dhacdo baarlamaanka halkaan fadhiya runtii arrintaas waa arkuxun yahay waxaana rabnaa arrintaa in baaritaan la geliyo cid kasta oo ka dambeeya maxkamadda ciidamada la geeyaa ciddii dembi ku gashan dembigeeda lagula xisaabtamo sidoo kale xildhibaan cali siciid fiqi ayaa kulanka ka sheegay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ay wada hadal gaar ah ka yeesheen sidii loo dejin lahaa xiisadda
waxaan kaloo rabaa in aydii sheego in runtii wadahadallo fiican laga galay madaxweynihii koonfur galbeed iyo madaxweynaha xasan sheekh arrintii meel fiican ay marayso laakiin xaaladda hadda jirto waxay tahay in erboorkii weli uu xiran yahay ee dadka shacbigu aysan kasoo bixi karin ugu dambeyntii guddoomiyaha baarlamaanka sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ayaa kulanka ka sheegay in guddi loo saarayo dagaalkii ka dhacay baraawe si baaritaan dhab ah loogu sameeyo kadibna uu baarlamaanka go-aan ka qaadan doono
arrintan guddi aanu saaraynaa marka hore marka xaqiiqada lanoo soo saaro cidda qaladkaas leh yaa dhibaatada meesha ku wada waxaas oo dhan guddigii xaqiiqad raadinta ahaa oo noo soo caddayn lahaa abaan magacaabanayna walaalayaal aaday u mahadsan tahay saynab abuukar oo warbixintaasi nooga soo dirtay magaalada muqdisho dhegaystayaal xubinteennii dhacdooyinka toddobaadka waa nagayntaa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo